magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay isbedelka adduunka gaar ahaana dhinaca tiknolojiyada ganacsiga kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxda rugta ganacsiga puntland ganacsato iyo aqoon-yahano ku xeel dheer sida ganacsiga uu ula jaanqaadi karo tiknolojiyada gudoomiyaha rugta ganacsiga puntland maxamed caydi jaamac ayaa ka waramaya ahmiyadda kulanka
islaan kadib runtii farxad buu inoo yahay kulankan muhiimka ah iyo aqoon isweydaarsiga iyo talabixinta ay inoo wadaan merit group iyagoo la kaashanaya hubta ganacsiga sidaan wada dareemayno adduunku maanta waxa uu u guuray inay tiknolojiyada noqoto tanhagaysa ganacsiguna wuxuu qayb muhiima ka yahay nolosha bulshooyinka adduunka sidaas darteed waa muhiim inuu la saanqaado sida maanta adduunku u shaqaynayo aan kulligeen wada ognahay isbedelada teknolojiyadu keentay wax badan oo faa'iide ah ayaa ku jira haddii marka aan ganacsiga lagu dhisin maanta waxaa moodaa qofkaas inuu fursadda uu ka haraayo siaan wada dareemayno maanta ganacsigu waxa uu awood badan ku leeyahay teknolojiyada qofka ku shaqeeya wuu ka awood badan yahay qofka sidii caadiga ahaa iskaga shaqaynaya waxaa laga yaaba maanta badeecadda adigu aad keentay haddii aadan teknolojiyada adeegsan qofka kula keenay oo teknolojiyada adeegsanayaa inuu ka awood badan yahay qaar ka mida xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa soo jeediyey talooyin kala duwan
waxaan usoo istaahay keliya inaan dhiirigeliyo boqolkiiba boqol nimankan dhallinyarada ah ee niyadda wanaagsan ee sistamka wanaagsan ee raba inuu la jaanqaadno adduunka in lala shaqeeyo haddii lahaa idmin inaad la shaqayso adigana faa'iday ku tahay iyagana faa'iday u tahay sababtoo ah guryaha kiraysan shaqaalaha socda waxa way keliya munadamadaas haddeer tarty blas baa ku qoray soo ma soddon qof blas baa ku qoraa shaqaalaha soddon qof oo shaqaalaha times eight baynaan kolley dhibi jirna dadka dirixsayaad samey ma aqaan siddeed qofkiiba siddeed baa hoos taga qof ugu yaraan oo ama biilaa markii saddex soddon siddeed lagu dhifto waa waa waa xisaab badan waaye dhowr boqol imaanaysa intaasoo qof waxaa laga yaabaa dee dhaqdhaqaaqoodii baa meesha ku xiran innaga markaynu dhiiri gelino laga yaaba adiga boqol ama laba boqol ama saddex boqol shirkadda ugu ballaaran waxaan u malaynayaa kun doolar inay ka qaataan meelaha wax la mida baan filaya markii service wanaagsan u qabtaan aad u sarreeya markaan waxaan dhiiri gelinaya aad u dhiirigelinaya maadaama aan ahayn dadkii wada shaqeeyey oo faa'iidadooda soo arkay in nimankaa lala shaqeeyo hawshaas inuu ka faa'iidaysanno dhakhtarku hadda tulsaale caafimaad haddaan soo qaato qofku dee aday kaa bilaabantaa dawadu haddaad dhakhtarka intaa hor fadhiisatid aad tiraa doctore waa laygu dhan yahayo tromolojirigii islaamaha ruuxaanta aad isticmaashid dee laguma daweyn karo laakiin muhiimaddu waxaa weeye in adigu xogtaadiina keentid sidaad doonaysid keentid wixii aqoona kaa dhamana aad ka dheehatid markaa waxaa laguu sheegayo aqoontaa maamulka ganacsiga iyo jihayntiisa xilli oo sida inoogu qornayd boodhka lagu jiro adduunyada oo dhan xawli ku socoto oo isbeddelku si maalinla'a u dhaco marka insha allah waxaan jeclahay inaan koobo intaan koobi karo xogta aan rabo inaan idinla wadaago waxaan insha allahu kor mari doonaa istaraatiijiyadda ama awoodda in qofku samaysto istaraatiijiyad waxaa la yidhaahdo ama qorshe dheer maxay ka caawin kartaa in uusan ka dhicin tareenka xilligan adduunka aadka isu bedel sanadihii lasoo dhaafay waxaa guud ahaan ganacsiga adduunka laga dareemayey inuu si xowli ah ula faragalay tiknolojiyada caalamka